alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala اlظaalimiin sala allahu waslama wbaaraka calaa cabdihi warasuulihi muxamadi wacalaa aalih wasaxbihi wasalama tasliima kaiiraa waxaynu ku soo dhex jiray baabu aadaabi asafari wاlnusuuli wاlmabiit ila aakhirih qال وعn أbي ثعلبة الkخhushني رadي الله عanه qاal kaana الnaasu dadku waxay ahaayeen إidaa naزluu marka ay degaan manزilا meel marka ay degaan tafaraquu waxa ay ku kala feeraari jireen fi shicaabi boholaha iyo wاlawdiyati togaga si feeraarsan oo kala yaro durdurugsan baa loo degi jiro qofba meeluu isaga degi jiray wa qaala rasuulu llaahi rasuulka ilaahay wuxuu yidhi salى اllahu عalayhi wasalam ina tafaruqakum kala tegiina fii haadihi shicaabi aa ku kala tegaysaan golahan iyo walawdiyati togagani inamaa dalikum min ashayطaan kiinaasi shayطaanka ayuu ka ahaaday oo sidaa inaa u kala durugtaan oo u kala fogaataan oo arrin waxa weeye shaydaanku idinku waswaasinayo oo idinla jecel yahay falam yanziluu may degin bacda daalika intaa dabadeed manzilan meel may degin la dego ila ndama wuxuu u soo dhowaan jiray bacduhum barhkoodba ilaa bacdin barhka kale rawaahu abu daawuuda biisnaadin xasanin xadiidkuna xadiis sugan weeyaan oo saxiix ah oo ahlulcilmigu ay saxiixiyeen weeye waaya markaa rasuulku wuxuu faray calayhi asalaatu wasalaam markay meelaha degayaan inaanay kala fogaana inay isu soo dhowaadaan si ay isu kaashadaan oo wixii ay isku dhaamaan noocuu doonaba ha ahaadee ay isugu taageeraan oo isu xaal ogaadaan oo haddii wax ku yimaadaanna si dhaqso ah ay waxa weeye isugu gurmadaan ee wax isula qabtaan aadaabta markaa dadka musaafiriintaa bay ka mid tahay kolkay degayaan inaanay kala durdurkine in qaadayso isu dhoway degaan qaala wuxuu uhi wa can sahl bni camrin wa qiila sahl bni rabiici bni camrin اlansaariyi اlmacruufi bibni اlxandaliya waxaa saxaabigaasi laga wariyey ansaariga ahaa ibni اlxandaliya ku caanka ahaa xandaliyadaana waxaa lagu sheegay inay tahay hooyooyinkii mid ka mida wa huwa isaguna min ahli baycati اridwaani radia allahu canhu wuxuu ka mid ahaa saxaabadii baycatu ridwaan rasuulka la gashay ee geedda hoosteeda kula baycootay qaala inuu yidhi baa laga wariyey mara rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu soo maray sala allahu calayhi wasalama bibaciirin awr buu soo maray awrkaasoo qad laxiqa uu haleelay ama uu ku dhegayba dahruhu dhabarkiisu bibaطnihi calooshiisa awr buu soo maray waxa weeyaan xaggiisa sare iyo bogiisu uu isku dhegay oo gaajooday oo darxumo iyo dayicdi ka muuqato fa qaala wuxuu rasuulku uhi itaqu llaha ilaahay kaga baqda fii hadihi اlbahaa'imi bahaa'imtan almucjamati ma yeedhaanka ah ee aan hadlahayn almucjama waa alcajmaa wa hiya alatii laa tatakalam xoolahan bahaa'imta ah ee mucjamada ah een had lahayn ilaahay kaga baqa farkabuuhaa fuula saalixatan xaalo ay tahay mid wanaagsan oo fuulista ku habboon wa kuluuhaa cuna saalixatan xaalo ay tahay mid habboon oo cunista ku habboonna cuna iyada oo fuulista iska xejinayso ku habboonna fuula iyada oo markaa cunista iyo inaa qalataan iska xijinayaan macnihii ku wanaagsan oo neef dee maco wax laga heli kara ana yani cuna rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiix xadiisku waa xadiis saxiixa weeyi waxaan u inoo faa'iideynayaa xayawaanka ilaahay jalla wacalaa manaaficda iyo waxtarada kala duwan uu inoo geliyey in la dhaqaaleeyo la xanaaneeyo la ilaaliyo ilaalin buu u baahan yahay xayawaankaasi qaala wuxuu uhi wacan abi jacfarin abi jacfar waxaa laga wariyo cabdillahi bni jacfar ahaa radia allahu canhuma qaala inuu yihi ardafanii rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay baa xagga dambe isaaroo ifangeliyey daata yowmin maalin khalfahu dabadiisa ayuu ifangeliyey wa asara ilaya waxaanu igu siraystay xadiidan war laa uxadidu bihi axadan axadna aanan u sheegahayn oo minannaasi dadka ka mid a markaas sir buu rasuulku igu siraystuu ii sheegay buu yidhi sirtaasina muu sheegin marka waxay ahayd allahu aclam laakiin arrin uun macnii ay ahayd inaan la sheegin oo aan la faafin uunbaa lagu xambaaraya haday ahaan layd arrin cilmiga shareecada iyo wixii lamida ku tacalluqda wuu sheegi lahaayoo ma qariyeen wa kaana axaba ma statara bihi rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam waxaanu ahaa waxa uu ugu jeceliyey rasuulka ilaahay wuxuu isku asturo lixaajatihi xaajadiisa isugu asturo hadafun hadaf buu ahaa shay qotoma ama taagan oo uu waxa weeye ku gabbado aw xaaishu naklin yacni xaa'itu naklin ama dhirtaa timirta waxa weeyaan ee isku baxday ayuu ahaa ee dee isku dhafan ee haddii allaba kuu roon yahay sida d sida gidaarka oo kale ee isugu baxda isku dhafan ayuu isku asturi jiray rawaahu muslimu haakada mukhtasaran muslim baa wariyey sidaa isagoo gaaban wazaada fiihi lbarqaaniyu barqaani sheekhii la odhan jiray wuxuu ku kordhiyey biisnaadi muslimi sanadka muslim bacda qowlihi xaaishu naklin wadakhala wuxuu rasuulku galay xaa'itan bustaan lirajulin min alansaari nin ansaarta ka midii uu leeyahay faidaa fiihi jamalun waayba iyadoo uu joogo awr falamaa ra'aa rasuulu llah falamaa ra'aa markuu arkay jamalkii ama awrkii rasuulallaahi markuu arkay sala allahu calayhi wasalama rasuulkii ilaahay markuu arkay ayuu jarjara qarqadhleeye oo macnihii sawata sawd iyo cod buu sameeyey wuu qarqadhleeyey wadarafat caynaahu ilmi labadiisii indhoodna way ilmeeyeen fa ataahu nabiyu nabiga ayaa u yimi sala allahu calayhi wasalam famasaxa wuxuu masaxay saraatahu ay sinaamahu kuruskiisa ayuu masaxay famasaxa wuxuu masaxay saraatahu kuruskiisa ay sanaamah ayuu sidaa u masaxay wadifraahu iyo tawaadiisa fasakana kolkaasuu degay oo iska nafisay faqaala wuxuu rasuulku uhi man rabu hada aljamal awrkan yaa leh liman hada aljamalu awrkan iyuu sugan yahay ninkii awrkan lahaa me fajaa waxa yimi fataninan baa yimi min alansaari ansaarta ka midoo faqaala wuxuu ihi hada lii yaa rasuul allah awrkan anaa iskale rasuulka ilaahay faqaala wuxuu ihi afalaa tattaqi illaah ilaahay maxaad ugaga baqan weyda fii haadihi lbahiimati ma yeedhaankana latii taasoo malaka kaal malaka kallaahu iyaaha ilaahay wuu ku mulki siiyey oo gacantaada uu soo geliyey fa innahu maxaa yeele awrkani yashku ilaya wuxuu iga cabanayaa annaka adigu tujiicuhu inaad gaajaysiiso wa tud'ibuhu isla markaana aada daaliso oo aada rarasho iyo fuulis iyo tacab joogtaa ku hayso warawaahu abu daawuuda ka riwaayati lbarqaaniyi abu daawuudna riwaayadda barqaanis oo kale ayuu ku wariyey xadiidka asalkiisa hore muslim buu ku jiraa ziyaadadana waxaa wariyey abi daawuud baa wariyey waana mid saxiixa weeye qaala wuxuu uhi qowluhu uu yidhi difraahu huwa bikasri daali lmucjamati wa iskaani lfaa'i difraah wa huwa lafdu mufradu mu'anath waa lafdi mufrada oo mu'anatha dhadiga qaala ahluluqati ahluluquhu waxay idhaahdeen addifraa almowdicu aladii yacaqu min khalfi اludun waa meesha awrku uu ka dhidido ee dhagta dabadiisa halkaa waxa khadka madow oo kale aada mooddo uu ku yeesho ee taweeda la idhaahdo weeye markaa kuruskiisa iyo tawaadiisuu sidaa u salaaxay markaasuu iska degay wa qowluhu uu yidhi tud'ibuhuna ay tutcibuhu macnaheedu waa sidaa tutcibuhu inaad daaliso ayuu iga cabanaya marka arrintaa ku saabsan rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu fahmay awrkaasi isla markaana uu cawday waxay ka mid tahay mucjizaadkii rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam lamana odhan karo xaaladiisuu rasuulku ka akhristay lama odhan karo bale waxaa lagu xambaarayaa xaqiiq ahaan inuu fahmay dhibaatada awrkan haysata isla markaana uu cawday daahirkuna waa sidaa weeyi waxaana jirtay rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam waxyaabo dadku aanay maqli jirin inuu maqli jiray waxaanay ka mid tahay aayaadkiisa waxaa kaloo laga qaadanayaa xadiidka xayawaanku inay u baahan yihiin in loo saafalo iyaga qudhooda la ilaaliyo la dhaqaaleeyo noolahaasi ciddii maaragtay ku xadgudubtana in loo sheegaayo ilaahayna dee dareen buu siiyey xoolaha iyo maaragtay nicmoolaydaasi iyo xayawaanka ay wixii ilaahay ku hanuuniyey ku gartaan wa can anasin radia allahu canhu qaala wuxuu uhi kunnaa waxaanu ahayn idaa nasalna marka aanu degno manzilan meel markaanu degno laa nusabixu maanaan sunnaysan jirin xataa naxulla ilaa aanu furo alrixaala rarka ilaa aanu geela ka dhigno rawaahu abu daawuuda biisnaadin calaa shardi muslimiin xadiidku waa xadiid saxiixa weeyi waxaanuu xadiidku tilmaamayaa iyagoo u heelanaa saxaabadu cibaadada iyo salaadda haddana waxay ka horraysiin jireen inay horta nasiyaan xoolaha u raran oo ay rarka ka dhigaan markaasay dabadeetana cibaadada iyo wixii khayr ay gudanayaan la imanayeen qaala wuxuu uhi waqowluhu laa nusabixu ay laa nusalli naafilata sunnaha maanaan tukan jirin wa macnaahuna ana anagu maca xirsinaa cala asalaa iyadoo lala qabo inaanu salaada ku dadaalaynan laa nuqadimuha haddana kamaanaan horraysiin jirin calaa xati rixaali rarka inaanu furo iyo wairaaxati dawaabi dawaabta inaanu u raaxayno oo aanu nasinno salaadda kamaanaan horraysiin jirin bal waxaanu horraysiin jiray inaannu dawaabtiyo xoolaha nasinno oo aanu rarka ka dhigno si ay isaga leydhsato ay isaga daaqdo isaga yar nafiisto marka waxaa kaloo laga qaadanayaa saxaabada rasuulku siday ugu degdegi jireen inay fuliyaan dardaaramada rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu rasuulku baray xoolahan inay u baahan yihiin dhaqaalayn gaar ahaan marka safarka lagu jira ay ku safrayaan si deg degay ugu hoggaansameen dardaaramadiisa waanay u samafali jireen dawaabta waxaa kaloo laga qaadanayaa qofku waxa anfacaya inuu aada iyo aada ugu dadaalo gaar ahaan wakhtigaa uu safarka ku jiro wixii anfacaya inuu aada iyo aada ugu dadaalo waxaa kaloo laga qaadanaya khayrka inay u dheerayn jireen oo salaadiiyo cibaadada ay jeclaayeen oo feerso safar bay ku jiraan xadiidku wuxuu tilmaamayaa markay sidaa rarka uga dhigaane sidaa ay u degaan inay salaad iyo cibaado u dhaqaaqayeen soo ma aragti salaad iyo hee cibaado inay u dhaqaaqayeen buu tusay baabu icaanati rafiiqi wuxuu baab u yahay kaalmaynta loo kaalmeeyo qofka rafiiqa ah ee waxa weeyaa kula socda rafiiqa waxaa loo jeedaa cidda ku wada socotaan ee kugu wehelinaysa safarka marka ciddaa waa in loo dhibriyo oo la caawiyo oo gacmaha la isqabsado oo haddii aa laba kuu roon yahay dee jid baa lagu wada jiraaye si wanaagsan loola dhaqmo fi lbaabi baabka waxaa ku sugan axaadiidu kaiiratun axaadiid badan oo taqadamatin oo soo hormarta ka xadiidi wallahu fii cawni lcabdi ma kaana alcabdu fii cawni akhiihi sidii xadiidkii macnaha sheegaayey ilaahay addoonkiisa wuu u kaalmaynayaa inta addoonku walaalkii uu u kaalmaynayo iyo wa xadiid kulu macruufin sadaqa iyo wa ashbaahihima waxa shabahaya ee guud ahaan tilmaamayay in gacmaha la isqabsado la iscaawiyo oo la istaakuleeyo qaala wuxuu uhi wacan abi saciidin اlkhudriy radia allahu canhu qaala baynamaa naxnu baynamaa iyada oo naxnu anagu fii safarin safar aanu ku jira id jaa waxa yimi rajulu nin baa yimi ninkaasoo calaa raaxilati lahu gaadiidu lahaa saaran fajacala wuxuu bilaabay yasrifu inuu u rogo basarahu araggiisa yamiinan xagga midigta iyo wa shimaalan xagga bidixda inuu sidaa u baalla dhoorreeyo oo kolba dhinacuu saa u daymoodo araggiisa inuu sidaa dadka waxa weeye ugu baadho ayuu gudagalay sababtuna waxay ahayd wuxuu eegeegayay bal hadda cid maaragtay caawisa oo wax ku tarta qaala rasuulu llaahi rasuulka ilaahay baa dabadeeta yidhi sala allahu calayhi wasalam oo fahmay ninkan man kaana macahu fadlu dahrin man axadka kaana uu ahaaday macahu la jirhkiisa fadlu dahrin gaadiid dheeraadi yacnii dhabar la fuuro oo dheeraada gaadiid dheeraada qofka hayaa falyacud bihi ha ku xidhiidhiyo calaa man laa dahra lahu cidda aan gaadiid haysan oo falyacuddaasi waxaa laga keenay bay yidhahdeen ahlucilmiga qaar min alcaa'idati caa'idadana waxaa looga jeedaa bimacnaa sila markaa ha ku xidhiidhiyo ha ku taakuleeyo weeye calaa man laa dahra lahu waman kaana lahu fadlu zaadin qofkii haya sahay dheeraada qofkii hayaana falyacud bihi ha ku xidhiidhiyo calaa man laa zaada lahu sahay qofkaan lahayn fadakara wuxuu sheegay rasuulku min asnaafi lmaali xoolaha qaybahoodii wuxuu ka sheegay maa dakarahu wixii uu ka sheegay xataa ra'aynaa ilaa aan u aragnay annahu laa xaqa liaxadi mina fii fadlin annahu laa xaqa xaq inaanu ugu sugnayn liaxadin mina axad naga mida fii fadlin dheeraad rawaahu muslim ilaa aanu u aragnay axad naga midii wax dheeraad baahidiisa kaa inaanu xaq u lahayn ee ay tahay inuu walaalihii iyo dadka kale ku saacido oo ku taageero soo ma aragti wixii baahidiisa dheeraad ka ah ama gaadiidka ha noqdo ama ha noqdo waxyaabaha kale yani sida rasuulku noogu adkaynaya ee uu ugu waday ya ayaanu u malaynay ama aanu u aragnay in waxa weeyaan dheeraad midka ayaanu xaq ku lahayn ee ay tahay wixii dheeraada inuu dadka kale ku saacido horena xadiidka waynu usoo maray وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد رضي الله عنهma inuu idhah أنhu رasuulku أراada wuxuu doonaa أn يغزوa inuu duulo وqاala wuxuu dabadeeta yihi ya mcشhر المهاaجiريiنa والأنصاaر mcشharkii مهاaجiriinti iyo أnsaartaay ina min akhwaanikum ina min ikhwaanikum walaalihim waxaa ka mid ahaaday qowman duul baa ka mid ahaaday qoomkaasoo laysa lahum maalun xoolo aan lahayn walaa cashiiratun qabiilo ay ku tiirsadaanna aan lahayn falyaduma ha u geeyo axadukum midkiin ilayhi xaggiisa alrajulayni laba nin aw halaaata ama saddex yanii mid laba ha kaxeeyo mid saddex ha kaxeeyo mid in ka badan ha kaxeeyo xasaba alistitaaca nin waliba inta uu awoodayo dadka aan xoolahana haysan cid waxa weeye ay ku tiirsadaan oo kalena aan haysan nin waliba intuu ka awoodaayo ha maaragtay ee masruufo oo sahayda iyo gaadiidka intaba waxa ka siiyo wuxuu idhi famaa liaxadina midkaayo muu u sugnay min dahrin dhabar yaxmiluhu qaada oo uu koro ilaa cuqbatun kaltan mooyaane yacnii ka cuqbati axadihim kaltanka midkood oo kale ah oo wuxuu u jeedaa cuqbadu waa atacaaqubu fii rukuubi albaciiri waalmashi macnihii qofkii hantiilaha ahaa ama gaadiid isagu lahaa maaragtay may u suuro gelahayn markii rasuulku sidaa uu yidhi inuu isagu gaadiidkiisa iska fuushanaado mar walba caadadooduna waxay ahayd qofkii helayaa gaadiidka ayuu fuuli jiro may lugayn jirine gaadiidkay wataan bay fuuli jireen markaa xataa qofkii haystaa may u suuro gelahayn buuhi inuu isagu uuni korsanaado ee wuxuu samaynayay iyadoo hadalkaa rasuulka iyo dardaarankiisa la fulinaayo qofkii tusaale ahaan gaadiidli cid kale ayuu u yeedhaayey dabeetana fuulitaanka gaadiidkaa ayay isu weydaaranayeen soo ma aragtid oo marba midbuu midba mar buu fuulayey kanaa fuulaya kana wuu lugaynayaa xoogay markuu fuushanaadu haddana ka kale ku wareegayaa fuulaya qadar saasay waxa weeye ugu kaltamayaan oo ay ugu tanaawubayaan fuulitaanka neefkaasi macnuhu saasuu noqonaya yacnii ka cuqbati axadihim ay cuqbatan ka cuqbati axadihim qaala wuxuu ihi fadamamtu ilaya اnayni aw alaaثatan waxaan anigu maaragtay xil qaaday oo xaggayga aan u geeyey laba ama saddex maali manaan lahayn ilaa cuqbat ka cuqbati axadihim kaltan uun sida kaltanka midkood oo kala ahaatay mooyaane min jamali ay min rukuubi jamali foolista awrkayga dhowrkaa aan u yeedhiyo aniga ayaa isu badbedelaynoo kolkaa midkaayaba uu mar fuulaayo awrkaygii weeye marka anigu kamaan badsanahayn inta midkood uu fuulaayo in leegun baanana fuulaayey baa macnuhu noqonaya soo ma aragtid waay rawaahu abu daawuud xadiidkuna waa xadiid saxiixa weeye mujtamac waxay ahaayeen aada u qiimo badan ikhwaani oo waxa weeyaan markaa istaakuleeya oo isku tiirsan oo isjecel sidaasaana ilaahay jalla wacala ugu gargaaray caqabado badanna ay kaga gudbeen aada iyo aadna dardaaranada iyo amarada rasuulka calayhi salaatu wasalaam way ugu hogaansami jireen qaala wuxuu ihi wacanhu ay wacan jaabirin jaabir waxaa laga wariyey qaala annahu qaala inuu yihi kaana rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam yatakhalafu mid ka hadha ayuu ahaa xagga dambe mara ayuu ahaa fi lmasiiri ay fi sayri socodka oo almasiir waa masder miimih oo bimacna sayr weeyi yatakhalafu mid xagga dambe ee khalfiga a mara buu ahaa fi lmasiiri ay fi sayri socodka oo marka dadku ay safar ku jiraan xagga dambe ayuu ka soo socon jiray taasina raxmad bay ka ahayd calayhi salaatu wasalaam muxuu markaa samayn jiray markuu xagga dambe dadkaa safraayo ka soo socdo fa yusji adaciifa fa yusji wuxuu soo luudin jiray ama uu soo daadahayn jiray addaciifa ka daciifka ah ayuu waxa weeyaan soo daadahayn jiray oo uu soo kaxayn jiray wa yurdifu daabadiisuu soo fangelin jiray oo uu soo saari jiray kii wax maaragtay uu fuulo aan lahayn wayadcuu lahu waanu u ducayn jiray rawaahu abu daawuuda biisnaadin xasanin xadiidku waa xadiis saxiixa buu leeyahy sheekh saliim oo abu daawuud baa ku wariyey sanad saxiixa waxaa markaa xadiidka laga qaadanayaa sida rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam uu lex jeclaynayo ummadda iyo saxaabadiisa sharafta leh ilaa uu u duceeyo ilaa xagga dambe waxa weeye uu ka soo maaragtay kaxeeyo ciddii ama hadhay ama waxay fuusho weyday ama xanuunsatay ama dhib kale ku timi xaggaa dambe ayuu ka soo maaragtay kaxayn jiray baabu maa yaquulu idaa rakiba daabata lisafar wuxuu baab u yahay maa yaquulu qofku wuxuu odhanayo idaa rakiba marka uu fuulo adaabbata daabadda markuu u fuulo lisafari safarka markuu u fuulo oo qofku waxa weeyaan dee safarku adkaar buu leeyahay adkaaru safar baa la yidhaahdaa marka aadaabta qiimaha badan ee qofka musaafirkaa looga baahan yahay waxaa ka mid ah inuu ducooyinkaa iyo adkaartaa safar ka ogaado oo uu ku dadaalo waay marka bal wixii rasuulkeenna ka sugnaaday calayhi الsalaatu wasalaam buu qaar ka mida soo aroorinaya qaala allahu tacaala alla wuxuu uhi wajacala lakum min alfulki walancaami maa tarkabuun wajacala lakum ilaahay wuxuu idiin abuuray jacala oo bimacnaa khalaqaah wajacala lakum ay wakhalaqa lakum wuxuu ilaahay idinka abuuray min alfulki doonyaha xaggooda iyo walancaami nicmooyinka xaggooda maa tarkabuuna waxaa fuushaan litastawuu si aa uga kor noqotaan calaa duhuurihi dhabaradiisa uma dabadeetana tadkuruu aa u xustaa nicmata rabbikum nicmada rabbigii idaa stawaytum calayhi markaa ka kor noqotaan oo wataquuluu aa u tidhaahdaan subxaana aladii allaha ayaa xuma ka nasahan sakhara lanaa noo sakhira haadaa kan aanu fuulay wamaa kunnaa lahu muqriniin wamaa kunnaa manaanaan ahanin lahu layligiisiyo sakhiristiisa muqriniina kuwa awoodaya wa inaa anagu ilaa rabbinaa rabbiga iyo xaggiisa ayaanu lamunqalibuuna u noqonaynaa waay marka adkaartan aayaddu ay sheegtay xagga dambe waxa weeye ku sugan subxaana aladii laga bilaabo rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam wuu akhriyi jiray waxaanad moodaa mualifka marka la eego baabkiisa wuxuu ihi idaa rakiba daabata lisafar daahirka hadalkiisu waxa weeyaan daabadda kolka la fuulo iyadoo lagu safraayo ayuunbaa la akhriyi karaa subxaana aladii sakhara lanaadan daahirka hadalkiisu waa sidaa waayo taasuu ku qaydi laakiin marka la eego daahirka aayadda qur-aanka ah mar kasta oo dawaabta iyo nicmoolaydaa ilaahay inoo sakhiray la fuulo waa la akhrisan karayaa daahirka aayaddu waa sidaa laakiin qaalibku wuxuu ahaa oo dawaabta loo fuuli jiray safarka daraaddii qaala wuxuu uhi wacan ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama kaana wuxuu ahaa ida stawaa marka uu ka kor noqdo calaa baciirihi awrkiisa khaarijan xaalo uu u baxayo ilaa safarin safar kabara wuxuu takbiiran jiray alaaan saddex jeer uma qaala dabadeeta wuxuu odhan jiray subxaana aladii sakhara lana hada wamaa kunaa lahu muqriniina wainaa ilaa rabbina lamunqalibuuna buu odhan jiray wainaa ilaa rabbina lamunqalibuun rabbiga iyo xaggiisa ayaanu u noqonayna allaahuma allahayo inaa anagu nasaluka waxaanu ku weydiisanaynaa fii safarina haadaa safarkayga kana khaas ahaantiisa albira wanaaga iyo wataqwa alla ka cabsi wa min alcamali camalka xaggiisana waxaanu kaa weydiisanaynaa maa tardaa raallida waxa aad ka tahay allaahuma allahayo hawin calaynaa safarana haadaa safarkayga kana haada inoo fudude waadwi canaa bucdahu ilaahayow naga soo duutuub canna annaga bucdahu fogaantiisa oo naga suuli fogaantiisa oo naga kala dhin allaahuma allahay o anta adigu asaaxibu fi safari waxaa tahay ka safarka nagula saaxiibka ee na laasimaya waalkhaliifatu fil ahli ehelkiina ka ku hadhay baa tahay ee ogee dee ka warhaya allaahuma allahay o innii anigu acuudu bika waxaan kaa magan gelayaa min wachaa'i safari safarka dhibaatadiisa iyo wakaabati ilmandari muuqaal naxdin leh iyo wasuuilmunqalabi noqosho xun oo fi lmaali walahli walwaladi maalkii iyo ehelkii iyo waladkii yacnii ku sugan walwaladi saxiixa muslimka kumay soo aroorin buu muxaqiqu leeyahay waidaa rajaca marka uu soo noqdana qaala hunna kelimaadkaasuu odhan jiray wasiida fiihinna waxaanu ku kordhin jiray aayibuuna aayibuuna ay naxnu annagu aayibuuna waanu soo noqonaynaa kuwa soo noqday baanu nahay taa'ibuuna kuwa toobad keenay baanu nahay oo macaasida iyo wixii xun oo dhan ka soo noqday caabiduuna lirabbina rabbiga iyo kuwa caabudayaanu nahay oo xaamiduuna u mahadnaqaya rawaahu muslim qaala wuxuu uhi macnaa muqriniina mutiiqiina weeye inagoon awoodahayn inaanu laylinoonu sidaa u sikhiro waayo neefkaa weyin baa ilaahay jala wacalaa uu kuu sikhirood iska fuulaysaa halkaa doonto ku tegaysa wlwacthaauna bifatxi lwaawi waiskaaniilcayni lmuhmalati wabihaa lmuhalaati wabilmadi alwacthaa wahiya shidatu dhibaatada wey waalkaabatuna bilmadi wahiya tagayuru nafsi waa naftoo isbadasha min xusnin wanaxwihi murugo iyo waxa la midkaa isu badasha waalmunqalabuna almarjicu meesha loo noqonayo waay marka xadiidkan ikhwaani waa muhiim weeyaan ducada noocaasa inaynu qaybno qofkii markaa dusha ka hayana wuu akhrisanayaa qofkii aan dusha ka hayninna wuxuu helayaa kutub koob kooban oo adkaartu ay ku taallo oo fudud oo uu ka akhrista ayuu helayaa waaya kutub uu ka akhristo ayuu helaya marka waa inuu qof kalaba ducada akhriyo ducadana rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu akhriyi jiray marka daabadda uu fuulo marka hadday dayaaro tahay ama gaadhi ay tahay ama gaadiidkan iyo xoolahan kale la fuulo ay tahay marka korkeeda la fuulo ayaa ducadan la akhrisanaya marka la soo noqdana intaasaa lagu daraya ducadan qiimaha badanna waxaa ka muuqata ilaahay jalla wacalaa oo loogu mahadin lagu mahadinayo o lagu ammaanayo nicmadan waa addoomihiisa siiyey oo ah inuu isikhiray gaadiid ay fuulaan soo ma aragti gaadiid ay fuulaan had iyo jeer imaka waxyaabahan casriga ah ee ilaahay inoogu nicmeeyey ee kala duwan ee si fudud halkaa doonto kuu geynaya iyadoo tac badan iyo dhibaato badan ba aanad arag dadku marka ay faallaynayaan ama ka warramayaan dadkan baniaadamkan bani aadamkan sameeyey ayuunbay aada usoo hadal qaadaan soo ma aragta allah cilmi badan alla balse wuxu sameeyeen eega ya laakiin ilaahay baa jalla wacalaa u sakhiray ilaahay baa baray ilaahay baa u fududeeyey haddaanu ilaahay jalla wacalaa u sakhiri lahayn dee waxa weeye may samayn kareen ma fahanti marka allahay jalla wacalaa waa in loo mahadnaqo ilaahii bani aadamka xayawaankana isagu abuurayba waxaan kale dadku aysan samaysanayaanna ku ilhaamiyey ee u fududeeyey waa in allahay jalla wacalaa loo mahadnaqo oo nicmadaa weynee ilaahay jalla wacalaa dadka uu siiyey ay xasuustaan meel fog baad u baahanaysaa daqiiqadadood oo iska fadhiya ama iska sheekaynaya gaadhaysa soo maaha waa nicmo aada iyo aada weyn waxaa kaloo ku sugan ducadan qiimaha badan qofka musaafirka ah oo la xasuusinaayo aakhiro la xasuusinaayo oo safarkan adduunyada la gelayaa wuxuu ku xasuusinayaa ayaa lagu xasuusinayaa safarka aakhiro loo gelaayo ma fahante sida adduunyada aynu safarra u gallo ayaa mar walba aynu ugu jiraa safarkii aakhira wakti waktiyada ka mida ayaanaynu gaadhi doonaa sidaa awgeed baa waxaa xagga dambe kaga soo arooray wa innaa ilaa rabbinaa heh lamunqalibuun sida qofku intuu u safro uu xoogay u maqnaado meeshii uu doonayo u gaadho haddana uu soo noqdo sidaasaa waxa weeyaan ilaahay xaggiisa jalla wacalaa loogu noqon doonaa maalmo marka adduunyadan la joogo xagga ilaahay baa loo noqonayaa jalla wacalaa fa innahu ilayhi almarjicu walma'aab marka taana qofkii baa la xasuusinayaa kafladda inuu ka fogaado oo had iyo jeer ee safarka dheer ee sugaya uu xasuusto iyo aakhira iyo ilaahay hortegiisa mid kaloo muhiimina way jirtaa ahlulcilmigu sida ay baraarujiyeenoo waxay leeyihin ahlucilmigu waxaba laga yaabaa qofku safarkan inaanu ka soo noqono uu ku baxo safarkan qudhiisa inuu ku baxaa dhici kartaba imise qof baa fuulay neefkii oo ku safray oo ka dhacay oo dabeetana ku dhintay imise qof baa safarkii aan kaba soo noqonoo ku baxay imise gaadhigii uu fuulay ee uu waxa weeyaan islahaa ku safar uu isla rogay ama mid kale la galay oo ku dhintay imisaa dayaaradii ku dhintay waxaaba dhici karta safarkan qudhiisu inuu sababtii qofkuu ku baxay yahay sidaa awgeed waa inaad taa istixdaarto maskaxda aada gashato inay dhiciba karta safarkan inaad ka soo noqon marka waa inaad aakhiro xasuusato ilaahay u toobad keento wahaakada وعن cبد للhi بن srjis رضي الله عنه qاaل wuxuu hi kana rasuul الlah rasuulka ilaahay wuxuu ahaa slى الlaه عaليه وasلم إida saafara marka uu sfra yatacawadu wuxuu ilaahay ka magan geli jiray min wacثaaءi sfri sfrka dhibaatadiisa iyo shadadiisa iyo وakaabaة الmunqalbi soo noqosho waxa weeyaan naxdin leh macnii arrin naxdin leh inuu u soo noqdo wاlxawri bacda اlkawri iyo wاlxawri bacda اlkown kawrna waa la wariyey sida sheekhu inoo sheegi doono waxaa kaluu ilaahay ka magan geli jiray intii xaalad fiican uu ku sugnaa dabadeed inuu hoosu dhac ku yimaado oo ay toosnaantii iyo xaaladdii wanaagsanayd ee uu ku sugnaa uu hoos uga dhaco taana ilaahay buu ka magan geli jiray iyo wa dacwati اlmadluum qof la dulmiyey habaarkii iyo wa suu'i lmandari aragti xun oo laga naxo ya oo fil ahli ehelka ku sugan iyo walmaali xoolaha sida inuu qofku usoo noqdo xoolihii oo markaa wax ku dhaceen ama baabaayo ama dhibaata ku dhacday ama ehelkii oo dhibaata ku dhacday wahaakada rawaahu muslimu muslim baa wariyey haakada rawaahu muslimu muslim baa wariyey cafwan haakada huwa fii صaxiixi muslim صaxiixa muslimkana saasuu ugu yaalaa alxawr bacda alkown alxawri bacda alkowni binuun bacda alkowni wakada rawaahu tirmidiyu tirmidina saasuu wariyey iyo wanasaa'iyu nasaa'i qaala tirmidiyu tirmidi wuxuu yidhi wayurwaa waxaa kaloo la wariyaa alkawr bira alkawrna waa la wariyaa buuri wa kilaahumaa labada labadoodabana lahu wejhun weji baa luuqada carabiga ugu sugan mid waliba weji buu leeyahay labadubana way jiraanoo markaa waa soo arooreen nacuudu billaahi min alxawri bacda alkown oo binuun la akhriyo iyo bacda alkawr oo bira la akhriyo qaala alculamaau culimmadu waxay idhaahdeen wa macnaahu macnihiisu waxa weeye binuuni waraa'i jamiican rada haddii la akhriyo nuunta haddii la akhriyaba kownkaa dambe alrujuucu in laga noqdo macnaheedu weeye min alistiqaamati toosnaantii aw iziyaadati ama ziyaadadii ila naqsi dhinnaan loo noqdo oo ziyaadadii iyo xaaladii fiicnayd ee qofku uu ku sugnaa iyo toosnaantii uu toosnaa inuu qofku ka noqdo oo dibu socod uu noqdo xagga khayrka iyo wanaagga uu dib uga socdo oo inxiraaf iyo intikaasa ay ku dhacdo weeye ya marka intaanu hagaagsanayn eenu qumanayn eenu toosnayn dabadeed inaanu dib u noqonno wax naga dhacaan ayaanu ilaahay oo kaa magan gelaynaa wey qaaluu waxay idhaahdeen wa riwaayatu raa'i riwaaya darada sheegaysaa ee min alkawri ahina maaquudatun waxaa laga soo qaatay min takwiiri lcimaamati baa laga soo qaatay wa huwa takwiiru lcimaamana lafuha wa jamcuhaa waa in markaa dee sidaa loo duuduubo loo wareejiyo wa riwaayatu nuuni min alkowni riwaayadda nuunkuna min alkowni bay ka timi masdaru kaana yakuunu kownan idaa wujida wastaqara marka la hele uu sugmo marka haddii nuunkaa la akriyo ilaahay waxaanu kaa magan gelaynaa dibu noqosha iyo hoosu dhac iyo naqsi intaanu ku sugnaana ee aanu waxa weeyaan toosnaanta iyo xaaladda wanaagsan intaanu ku sugnaanay dabadeed ilaahay oo hoosu dhac iyo naqsi baanu kaa magan gelaynaa wey marka arrimahaasi ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu safro ilaahay uu ka magangeli jiray waana mid dadka muslimiinta la gudbooninay aada iyo aada ugu dadaalaan qaala wuxuu uhi can caliy bni rabiicata qaala wuxuu ihi shahidtu waxaan xaadira caliya bna abi aalibin radia allaahu canhu oo utiya loo keenay bidaabbatin daabad liyarkabahaa inuu fuulo darteed walamaa wadaca markuu dhigay rijlahu lugtiisa fi rikaabi rikaabkii markuu lugta saa u saaray ayaa qaala wuxuu yidhi bismi illaah buuhi bismi illaah buuhi marka halkaa waxaa laga qaadanayaa markaad gaadhiga sii korayso ama dayaaradda ama gaadiidka aad fuulaysa oad cagta saaraysa bismi illaahi baad leedahay falama stawaa calaa dahrihaa dhabarkeeda markii uu ka kor noqday dhabarka uu ka fuulay ayaa qaala wuxuu ihi alxamdu lilaahi aladii sakhara lanaa hada wamaa kunaa lahu muqriniin sidaasuu ihi aayaddu waxaa lafdigeedu ahaa subxaana aladii soo maaha isna alxamdu lilah buu ihi labadaba in la odhan karaa laga qaadanayo uma qaala dabadeetana wuxuu ihi alxamdu lilah halaaa maraatin saddex jeer uma qaala haddana wuxuu ihi allahu akbar halaaa maraatin uma qaala haddana wuxuu ihi subxaanaka inii dalamtu nafsii faqfir lii inahu laa yakfiru dunuuba ilaa anta ilaahay ou nasahnaanta aada nasahan tahay eed xumoo dhan ka fog tahay baan ku nasahayaaye innii dalamtu nafsii naftaydaan dulmiyaye fakfir lii ii dembi dhaaf innahu laa yakfiru dunuuba ilaa anta maxaa yeelay dunuubta adiga mooye cid kale ma dhaafto intaasuu israaciyey amiiru lmu'miniin cali bni abi aalib radia allaahu canhu uma daxika dabadeetana uu qoslay faqiila waxaa lagu uhi yaa amiira almu'miniina min ayi shayin daxikta maxaad ku qososhay qaala wuxuu uhi ra'aytu nabiya nabigaan arkay sala allahu calayhi wasalam oo facala sameeyey kamaa facaltu sidaan sameeyey oo uma daxika dabadeetana qoslay sidii rasuulku sameeyey un baan markaa sameeyey faqultu dabadeetana waxaan ku idhi buu ihi haddaan cali yahay yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahay oo min ayi shayin daxikta maxaad ku qososhay qaala wuxuu rasuulku uhi ina rabbaka rabbigaagu yacjabu wuxuu la yaabaa min cabdihi addoonkiisa idaa qaala marka uu idhaahdo ikfir lii dunuubi ilaahay ou dunuubtayda ii dhaaf markuu idhaah yaclamu xaaluu og yahay annahu laa yakfiru dunuuba dunuubta inaanu dhaafin hayrii aniga cid aan ahayn yaclamu ay qaala daalika bay ka dhigan tahay soo qadarada ay qaala daalika sidaasuu addoonku yidhi yaclamu ay caaliman xaalo og yahay annahu laa yakfiru dunuuba dunuubta inaanu dhaafin hayrii aniga cid aan ahayn rawaahu abu daawuuda watirmidiyu wa qaala xadiidun xasanun wa fii bacdi nusakhi nusqadaha qaarna waxaa ku sugan xasanun saxiixun wa hada lafdu abi daawuud kana waa lafdigii abi daawuud xadiidku calaa kuli xaal waa xadiid saxiixa weeye oo dariiqan ahlulcilmigana ay ku soo saareen cilaa lagu soo arooriyey khafiya laakiin dariiq kaloo saxiixaba uu leeyo xadiisku waa xadiid saxiixa weeye cajabkaana horeynu usoo sharaxnayo waa sifaadka ilaahay ficligaa buu ka mid yahay cajabka ilaahay loo sugayo macnihiisuna waa khuruuju shaya can nadaa'irihi eh cajabka sababtiisu hay tahay maaha khaf- khafaaul asbaab horeynu usoo mara markaa xadiidka waxaa laga qaadanaya adkaartan qofku marka uu safraayo daabadiisa uu fuulo inuu akhristo markuu sii fuulayana bismi illaahi buu leeyahy markuu dusha uga baxana adkaartaasi ayuu akhrisanayaa waay qofkana waxaa had iyo jeer la gudboon ikhwaani baaraka allaahu fiikum inuu dunuubtiisa tirtiriyo oo had iyo jeer uu ka warhayo oo uu waxa weeyaan ee ilaahay jalla wacalaa uga noqdo oo dunuubtiisu ay la weynaato aanu fududaysan dunuubta iyo macaasida ka dhacaysa inaanu qofku markaa fududaysan baa la gudboon qaala wuxuu uhi baabu takbiiri lmusaafiri idaa sacida hanaaya wuxuu baab u yahay qofka musaafirka ah inuu takbiirto allahu akbar uu yidhaahdo idaa sacida marka uu fuulo ahanaayaa bu meelaha sarsare dalcadaha iyo taagag iyo meelaha sariya wa shibhaha waxyaabaha la midka ah meelaha taagaga iyo lafaha iyo dalcadaha iyo buuraha iyo meelaha sare marka uu fuulo inuu takbiirto iyo wa tasbiixihii inuu tasbiixsado idaa habata lawdiyata marka uu ku dhaadhaco togaga iyo wanaxwiha waxyaabaha la midka ah oo meelaha hoose ahaaday iyo wanahyi reebista la yska reebay can ilmubaalagati inuu ku xeel dheeraado birafci sawti codka inuu kor ugu qaado bitakbiiri takbiirti iyo wanaxwihi waxa la midka markaa qofku marka uu safarkii ku jiro aadaabtaasaa iyadana looga baahan yahay wa can jaabirin radia allahu canhu qaala wuxuu uhi kunnaa waxaanu ahay idaa sacidna markaanu meel sare fuulo kabarna waanu takbiiran jirna waidaa nasalnaa hoos markaanu u dhaadhacnana sabaxna waanu tasbiixsan jirna rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa saxiixa ku wariyey marka waxay ahlulcilmigu leeyihiin qofku markuu meel taagan ama buuriya wax la mida fuulo waxay indhihiisu ku dhacayaan makhluuqaadka ilaahay abuuray ee waaweyn marka waxa u habboon inuu xasuusto qalbigiisa uu ku qabto inuu ilaahay jalla wacalaa cid walba ka wen yahay cid walbana ka awood badan yahay isla markaana allaha uu weyneeyo uu takbiirto allahu akbar uu yidhaahdo marka meelaha godan ama hoose uu ku dhaadhacana uu tasbiixsanayaa isagoo dareemaya ilaahay jalla wacalaa awooddu addoonka awoodo iyo cafiga ilaahay jalla wacalaa isagoo tan noocaasa macnihii dareemaya qaala wuxuu uhi can ibni cumara radia allahu canhuma qaala kaana nabiyu nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama iyo wa juyuushuhu ciidamadiisii idaa calow marka ay ka kor noqdaan ahanaayaa meelaha taagan kabaruu way takbiiran jireen waidaa habatuu markay hoos u dhaadhacaana sabaxuu way tasbiixsan jireen rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiixin abu daawuud baa sanad saxiixa ku wariyey markaa xadiidkan abu daawuud wuxuu ku soo saaray xadiidkaa hore ee ibnu cumar ee aynu baabkaa hore baabu maa yaquulu idaa rakiba daabata lisafar xadiidkaa ugu horeeya ayuu maaragtay sii raaciyey abu daawuudku laakiin sida sawaabka ahi sidaa muslim xadiidka u wariyay intaa inuu ku joogo weeye lafdiganna sanad kale ama waxa weeyaan ayaa lagu wariyey meelo kale ahlulcilmigu ku soo saareen marka lafdigan isagu waa shaad baa bacdu ahlilcilmi ay leeyihiin si kastaba ha ahaatee macnaha lafdigani uu tilmaamayo waxaa u markhaati kacayo xadiidkaa hore jaabir qaala wuxuu uhi wacanhu ay wacan ibni cumara waxaa laga wariyey qaala inuu yihi kaana nabiyu nabigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama idaa qafala marka uu ka soo noqdo min alxaji xaj aw ilcumrati ama cumro ama duulaanba kulamaa awfaa mar kastoo uu ka kor noqdo calaa haniyatin taago calaa haniyatin meel taagan markuu ka kor noqdo aw fadfadin ama kudumbuur kabara halaaan saddex jeer buu allahu akbar odhan jiray uma qaala dabadeeta wuxuu odhan jiray laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir aayibuuna taa'ibuuna caabiduuna saajiduuna lirabbina xaamiduun sadaqa allahu wacdahu wanasara cabdahu wahazama alaxzaaba waxdahu muttafaqu calayhi sidaasaa rasuulku odhan jiray calayhi الsalaatu wasalaam markuu soo socda uu soo noqdo sidaasuu odhan jiray wa fii riwaayati lmuslimi waxaa ku sugnaa idaa qafala markuu ka soo noqdo min aljuyuushi ciidamada aw isaraaya ama guutooyinka aw ilxaji ama xajka aw ilcumrati ama cumrada qowluhu awfaa ee irtafaca weeye uu ka kor noqdo wa qowluhu fadfadina huwa bifatxi اlfaa'ayni baynahumaa daalu muhmalaة saakinaة fadfad waakhiruhu daalun ukhraa wa huwa alghaliidu waa meesha adag ee almurtaficu taagane min alardi dhulka ka midho meesha taagane adag weeye kudumbuurta iyo wixii lamida waay markaa xadiidkana wuxuu axaadiidtii hore ku darayaa marka meel buur iyo meel taagan la fuulo ee la takbiiranayo saddex jeer baa lala imanayaa dikrigana in la raacin karo ayuu inoo faa'iideynayaa xaadiidtaana waxaa jirta masalo guud oo aynu ka qaadanayno qofku mar walba ilaahay daacadiisa waa inuu joogteeyo oo uu ka ag dhowaado hadduu safar ku jira iyo hadduu nagi yahayba eeg socdaal baa lagu jiraa safar baa lagu jiraa mar kasta waa la tasbiixsanayaa waa la takbiiranayaa ilaahay baa la xusayaa qofku markaa daacada ilaahay jalla wacalaa had iyo jeer waa inuu xidhiidh la lahaado oo uu ka ag dhowaado wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rajula ninbaa qaala yidhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay oo inii anigu uriidu waxaan doonayaa an usaafira inaan safre ee faawsinii dardaara qaala wuxuu uhi calayka waxaad laasimtaa bitaqwa allahi ilaahay cabsidiisa iyo wa takbiir inaad takbiirato calaa kulli sharafin taa kasta dushii inaad ku takbiirato falamaa walla rajulu ninkii markii uu dhabar jeediyey uu tegey qaala wuxuu rasuulku uhi isagoo u ducaynaya allaahuma atwi lahu lbucda ilaahay oo usoo duubduub fogaanta wahawin calayhi safara safarkana ilaahay oo u sahal rawaahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasanun xadiiskuna sidaa sheekhu sheegay weeye waa xadiis xasana weeye waxaanuu inoo tilmaamayaa qofku kolka uu safraayo haddii cid ahlulcilmiga uu helayo oo uu la tashado oo dardaaranka uu ka sii qaato inuu sidaasi sameeyo waay wacan abi muuse alashcariyi radia allahu canhu qaala wuxuu uhi kunaa waxaanu ahayn maca nabiyi nabiga la jirkiisaanu ahayn sala allahu alayhi wasalama fii safarin safar baanu ku wehelinay kunaa waxaanu ahayn idaa ashrafnaa calaa waadin idaa ashrafnaa markaanu ka kor noqonno calaa waadin tog hallalnaa laa ilaaha ila allah baanu la iman jiran wakabarnaa waanaanu takbiiran jiran wartafacat aswaatunaa codadka iyaguna kor bay u kici jiraan ciidan dhammi markuu laa ilaaha ila allah iyo allahu akbar isku daro ee codkii kor buu kacaya faqaala nabiyu nabigu wuxuu ihi sala allahu calayhi wasalama yaa ayuhannaasu dad yahow irbacuu tudha calaa anfusikum nafihiina u tudha fa inakum maxaa yeela idinku laa tadcuuna baryi maysana sama mid dhagala iyo walaa haa'iban mid maqantoona inahu ilaahay macakum la jirkiina weeye inahu ilaahay samiicun alla maqal badan weeye oo qariibun dhow muttafaqun calayhi markaa in la qayliyo iyo inaad isku kaliftaan qaylo dheer waxba waxa weeyaan laydinkama baahnaa yaa naftiinna kolkaa u tudha markaad qaylinayso haddaad is leedahay ilaahay maqashii dee ilaahay jalla wacalaa haddaad gaabisa iyo haddaad dheeraysaba uu maqlaya irfacu irbacuu bifatxi اlbaai اlmuwaxadati ay urfuquu bianfusikum nafihiina u tudha weeye u dhibriya nafihiina u dhibriya weeye waay marka xadiidkana wuxuu intii hore ku darayaa waa xadiis cadiimuho fawaa'id badan baabka sifaatkana in badan baa ku jirte wuxuu ku darayaa xadiidtii hore intay sheegaysay qofku marka uu takbiiranaayo markuu laa ilaaha ila allah la imanaayo marka uu subxaan allah la imanaayo inaanu maaragtay ku qaylin waxba aanu qayline si deggan oo waxa weeyaan uu ula yimaado dhibirsan baabu istixbaabi ducaa'i fi safari wuxuu baabu yahay in la ducaeyey in la sunneeyey safarka in lagu ducaysto qofku marka uu musaafirka yahay ee safarka uu ku jiro ducada waa inuu ku dadaalo ducada waa inuu ku dadaalo waayo ducadiisu waa mustajaabo waa mid kacaysoo la aqbalaayo taa waa inuu ogaado qofka muslimka ahina mar walba wuxuu usuxuldubay u dadaalayaa duca ilaahay jala wacalaa uu ka aqbala inuu baryo oo uu ka ducaysto can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu ihi halaadu dacawaatin saddex duco mustajaabaatun kuwa la aqbalaayo weeyi laa shaka fiihina shakina kuma jiro dacwatu lmadluumi ka la dulmiye habaarkiisa waa la aqbalaya hataa gaalka hadduu yahay oo dulmido oo uu ku habaaro waa laga aqbalaya xataa gaalka muslim iska daa wa dacwatu lmusaafiri musaafirka dacwaddiisana waa la aqbalaya isagana wa dacwatu lwaalidi habaarka waalidku habaaro calaa waladihi waladkiisana waa la akhriyay waa la aqbalaya marka hadduu wax wanaagsan ugu duceeye hadduu wax xun ugu duceeye labadaba waa la aqbalaya kadalika musaafirkii wakadalika qofkii madluumka ahaa ciddii dulmida hadduu habaaro waa laga aqbalaya rawaahu abu daawuuda watirmidiy waqaala xadiidu xasan walaysa fii riwaayati abi daawuuda calaa waladihi xadiidka sanadkiisa kolka laega dacfi baa ku sugan laakiin shawaahid iskabaysuu leeyey sidaa awgeed xadiidkani wuu sugan yahay darajat lixtijaajna wuu gaadhayaa dulmiga in laga fogaadaa xadiidku inoo muujinayaa waayo caaqibo xun buu leeyahy waana mid dhib badan ikhwaani labada waalidna in loo samafalo weeye cadhadoodana aada iyo aad looga fogaado awlaaddana waa inaan habaarka lagula degdegin oo la yska ilaaliyo in markaba la habaaro iyo xoolaha iyo waxaa ma garata habaarka waa in loogu bedelo in loo duceeyo wax wanaagsan loogu duceeyo marka aadaabtaasi islaamiga ah ee qiimaha badan ayaa rasuulkeenna sharafta leh calayhi salaatu wasalaam ka sugan intaasoo adaba haddii oo sugan haddii aynu ku dhaqanno oo mar walba tataagan aynu dhaqan gelinno oo aan shaki ku jirin inaynu badaha khayrka sidaa ugu dhex jirayno mar kaste sunnadii rasuulkeenna la noolaynayno rabbigeenna raalli gelinayno jannadiisana sidaa ku helayno kolkaa waa inaynu aada iyo aada ugu dadaalno aadaabta inaynu dhaqan gelinno oo aynu dabaqno baaraka allahu fiikum wasubxaanaka allah bixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk intayna ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين